xilliyada wararka aad ka dhagaysan karto redio cadaado waa labada subaxnimo akowda duhurnimo labada fiidnimo redio cadaado waa haqabtirka wararka geyigeenna cadaada redio
faysal dhaaf xuseen reediyo cadaado magaalada baydhabo
cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado beledweyne
maxamed dae cabdi maxamed raadiyo cadaado dhuusmareeb
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantasig redio cadaado gaalkacyo maryan mire axmed radio cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
maxamed cabdi hijalaqsane redio cadaado balanballe
waa mahad bashiir cismaan mahad xilif reediyow cadaado magaalada caabudwaaq ee gobolka galgaduud
cabdiqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beledweyne
cabdifataax cali cumar tawakal radio cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton redio cadaado magaalada galkacyo
cabdiraxmaan saxafi raadiyo cadaado muqdisho
cabdisalaan xaaji axmed reediyo cadaado muqdisho
cabdimajiid aways raadiyo cadaada magaalada beledweyne
najmo cismaan yuusuf radio cadaado kismaayo
cumar muxudiin cumar raadiyo cadaado muqdisho
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakaarta reediyo cadaado magaalada muqdisho
cabdifataax maxamed cusmaan raadiyo cadaado magaalada muqdisho
cabdiraxmaan waabiri reediyo cadaado muqdisho
ismaan aadan carays raadiyo cadaado beledweyne
muuse cabaas cusmaan reediyo cadaado afguye
amaalqaajo radio cadaado garowe
bashiir cabdilla cusmaan raadiyo cadaado beledweyne
maxamed cabdulaahi baxnaaniye raadiyo cadaado magaalada muqdisho
mubaarak axmed cabdalle warbaahinta reediyo cadaado magaalada hardhuusamareeb ee caasimadda maamulka galmudug
maxamed cabdiweli tooxow radio cadaado dhuusamareeb
cabdikhayr maxamed jaamac reediyo cadaado degmada jiriiban ee gobolka mudug
zakariya cabdulaahi maxamed reediyo cadaado muqdisho
yaxya cabdirasaaq soofe reediyo cadaado magaalada baardheere ee gobolka gado
yuusuf abubakar maam raadiyo cadaado jawaar
cabdullah warsamo rooble radio cadaado dhuusamareeb
kulanti wacan dhegeystayaal kusoo dhawaada warka habeen ee raadiyaha cadaado qodobada aad warkaani ku maqli doontaan waxaa ugu dooran qaar ka mid a dhallinyarada gobolka hiiraan oo ku baaqay in la joojiyo dagaalada ka socda soodinta kala qaybisa hiiraan iyo shabeellada dhexe waddo loogu magac daray halgamaa cabdulaahi ciise maxamuud oo laga xarag jiray degmada hodan munaasabad lagu xusayay maalinta caalamiga ee naafada adduunka oo lagu qabtay magaalada muqdisho dowladda soomaaliya oo amar kusoo rigtay darawallada kaxeeye mootafay konta iyo gawaarida xamuulka qaada hay-adda maareynta musiibooyinka qaranka oo shixnad gargaar ah oo ka kooban raashin iyo deeq daawo ah wareejisay agaasimaha isbitaalka magaalada jowhar munaasabad lagu xuseeyay maalinta naafada adduunka oo lagu qabtay degmada luuq ee gobolka gadow weerar dhimasho iyo dhaawac geystay oo lagu qaaday mas-uuliyiin ka tirsan degmada daarusalaan ee gobolka banaadir intaas waa qodobada aad ku maqli doontaan warka habeenay raadiyo cadaado goordha u diyaar garooba iyagoo intaas ka faahfaahsan
cadaada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale habeen wanaagsan dhegaystayaal waa habeennimo talaada sii baxaysa arbacana soo gelayso kuna beegan saddexda bisha labiyo tobnaad laba kun labaatan iyo afar warkaas oo intaasi ka faahfaahsan waxaa noo haya wariyaheena sharmaaka maxamed maxamuud mahadsanid leyla cabdulqaadir habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada warkii oo faahfaahsan qaar ka mid a dhallinyarada gobolka hiiraan ayaa ku baaqay in la joojiyo dagaalka ka socda soodinta kala qaybisa hiiraan iyo shabeellada dhexe waryahayga safiyo cismaan ayaa warbixinta warkan inooga soo dirtay magaalada muqdisho waxa uu ahaa kulan ay isugu yimaadeen qaar ka mid a dhallinyarada kasoo jeeda gobolka hiiraan ee beesha xawaadle ujeedka ayaa ahaa in baaq nabadeed ay u diraan dadka beelaha walaalaha ah ee ku dagaalamaya xadka hiiraan iyo shabeellada dhexe kuwaas oo ka dhashay beelaha xawaadle iyo abgaal dhalinyaradan ayaa isu raacay in dadkaasu ay yihiin dad walaalo ah oo aan mudnayn in ay maanta isdilaan waa kuwan qaar ka mid ah dhalinyaradii goobta ka hadashay iyaga oo ku baaqay in dagaalka ay joojiyaan labadan beel loona baahan yahay in gobol nabadeed oo labadooda ah in laga shaqeeyo waxaan leeyahay waa baaq nabadeed baaqaas oo ku wajahan kii naga horreeyey ee odayaasha duubabka dhaqanka waxgaradka iyo siyaasiyiinta la taliyaha madaxweynaha uu ku baaqay nabad xildhibaan qoone xildhibaankii hore oo ku baaqay nabad nabadaas waxaan rabnaa inaan xoojino haddaan nahay waxgaradka iyo cuqaasha iyo dhallinyarada xawaadle ee degan caasimadda muqdisho waxaan u mahad celinayaa dhammaan ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed qaybta toddobiyo labaatanaad ee ku u gurmaday inay joojiyaan dadka walaalaha ee halkaas ku diriraya waxaa kaloo u mahad celinayaa guddoomiyaha gobolka hiiraan ee halkaas uga soo ambabaxay si uu u joojiyo dhiigga dadkaas walaalaha ee ku dagaalamayo goobtaas ayagoo aysan jirin wax dhibaata oo ka dhexeeyo waxaan leeyahay nabaddaas ha la qaato dadku waa dad walaalaa waa dad wada dhashay waa dad ehela waa wiil iyo abtigiis waxaan taageeraynaa oo aan soo jeedinaynaa oo aan ku kal si kal iyo laaba u taageeraynaa nabad oo aan ugu baaqaynaa beelaha walaalaha ee ku dagaalamay inta u dhaxaysa labada gobol ee shabeellada dhexe iyo hiiraan waxaanan u mahad celinaynaa oo kaleeto ciidanka militariga soomaaliya qaybta toddobiyo labaatanaad sidaa habsamida leh ay u qabsadeen shaqadoodii ahayday kala celintii dadkaas walaalaha ah oo ku dagaalamay xaduudkaas dadkaas oo ayna waxba ka dhexaynin shaydaan isku diray balaayo ay ka dhex faa'iidaysanayso aanan qiyaasayna inay gacmo saddexaad ku jiraan dadkaas waa dad walaalo ah ab iyo isir isu dhalay weligood isla deganaa wax dhibaataana ma qab ma kala qabin marka waxaan ugu baaqaynaa baaqii horeeto annagoo tix raacayno oo daba soconno baaqii horeeto odayaasha iyo siyaasiyiinta ay soo jeediyeen in si nabad ah oo walaaltinimo ah lagu dhammeeyo khilaafaadkaas dowladduna ay ka qayb qaadato insha allah wabilaahi towfiiq waxaa kaleeto aan ka tegey dadku waa dad walaalo ah kala guuri maayaan dhulku kala go'i maayo deegaanku kala sikan maayo marka waxaan ku baaqayaa oo aan codsi ugu jeedinaynaa annagoo caawa xafladan ay tahay mahadcelinay tahay soo jeedin baaq ah oo nabadeed waxaan leenahay walaalayaalu dagaal wiilaa ku dhinta wiilkuma dhasho ayaanta waxaa la socotaan isbadeed u dambeeyey labada gobol ee shabeellada dhexe iyo hiiraan waxaa ka jiray dagaal dagaalkaas wuxuu u dhexeeyaa dad ehel ah oo walaal ah oo isdhalay oo weliba mudulood isla ah dagaalna sidiisaba diinta waxay ka qabto waad ogtihiin dad islaam anaga nahay in maalin walba dhiig la daadiyo wax micno daraa la isku dilo waxa waaye wax wanaagsan ma ahan sidaas darteed waxaan ku baaqayaa weliba ay dhalinyarada beesha xawaadle halkan fadhida ay ku baaqayaan ayagoo daba socdo shir ay hore u qabteen xildhibaan qooni ay ku baaqayeen ay sheeg nabad in anaga si lamid ah aan ku ayidno aan dhahno dagaalkaas joojiye dad eelaan nahay walaalaan nahay dagaal waa naqaanaa soddon sanaan kusoo jirnay dhibkiisana waa aragnay waxaan leeyahay marka halkaas dagaalka lagu joojiyo miiska halka la isugu imaado wax walbo waraa deeqo waxa waaye dadkaas eelka waxaan leeyahay meesha ku dagaalama dagaalka joojiya dagaalka joojiya
la taliyaha dhanka arrimaha maamul goboleedyada ee madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya xildhibaan hore maxamed xasan qoone oo kulankan agaasinkiisa lahaa ayaa sheegay inay muhiim tahay in dhalinyaradu ay ka shaqeeyaan nabadda una istaagaan heshiisiinta beelahan walaalaha ah oo dagaalkoodu dheeraaday isagoo sheegay in kulamada nuucan ah ay xilli weliba u furan tahay dhalinta labada dhinac diyaarna uu u yahay inuu garab istaago
waa gogoshiidii gogoshaan waxaa loo fidiyay dhalinyarada xawaadle inay iyaga isku horta marka hore iswarsadaan mar labaad inay dhalinyarada mudullooda casuumaan dhalinyarada reer hiiraan casuumaan cid kasta nabadda idinkaa laydinka rabaa nabadda idinkaa u baahan nimanka dagaalamaa oo isdilaa adinka waaye oday ma ahan islaanna ma ahan waayeelna ma ahan dhalinyarada waaye nabadda waxaa loo baahan yahay in dhalinyarada ay horkacdo gogoshaan waxaan u fidinay dhalinyarada xawaadle inay cid kasta kusoo casuumaan waa idiin fidsan tahay maalin kasto iyo habeen kasto Waxaa- nabadda inaad ka shaqaysaan horumarka aad ka shaqaysaan statekiina iyo gobolkiina si u yaalan u jeedaan cidna idiima maqno ceelna idiima qodno dhallinyarooy boqolkii siddeetan dadka adinka ah hiiraan sideetaa waa ujeedaan hiirshabelle sideetaa waa ujeedaan dadkeenni isla dhasho ehelka ahayo abtiga iyo adeerka isu ahay walaalaha ahay way isdilaayaan macnahe- macnahaan isku dilaayaan marka baaqaa nabadda aad jeedisayna waa taageeraynaa cid kasta oo nabad ka shaqaysayna waa taageeraynaa anaga nabadaan u baahannahay dadkeen nabaday u baahan yihiin maamulay u baahan yihiin nidaamay u baahan yihiin waxaad ka codsanaa yani hal shay oo kaloo fariin waa faraya kun sagaal boqol konton iyo lixdii ilaa hadda xawaadna mucaarad oo ah waxaan dhalinyaro idin kula talina aniga nin mucaarad noqday iyo qof mucaarad noqday iyo dowlad mucaarad noqday dowladda wax la qabsada hadday tahay hirshabelle wax la qabsada hadday federaalka tahay wax la qabsada mucaarad waxaa ogaataan dalkana ma dhiso dadkana ma dhiso ceel ma qodi kariyo oo dowladda bajad ma siinayso iskuul ma samayn kariyo waxa ma qaban kariyo qof ma- qof shaqo ma siin karo marka waxaa idinka codsanayaa dowladda inaad la shaqaysataan dhalinyaro idinka mustaqbalkeeda ku jirtaa safiya cismaan cabdulle waddo loogu magacdaray halgamaa cabdulaahi ciise maxamuud ayaa laga xiriijiray degmada hodan ee gobolka banaadir maxamed iidle ayaa warbixinta warkaan inaga soo diray magaalada muqdisho
waddadan oo lagu dhisay iskaashiga bulshada degmada hodan iyo maamulka degmada ayaa waxa ay ka baxdaa xarunta wasaaradda arrimaha dibadda ee soomaaliya waxa ayna tagtaa dhanka isgoyska tarbuunka ee magaalada muqdisho gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho yuusuf xuseen jimcaale madaale oo waddadan xarigga ka jaray maanta ayaa waxa uu sheegay in wixii hadda ka dambeeya waddadan loogu magacdaray halgamaa cabdulaahi ciise maxamuud mas-uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka banaadir maamulka degmada hodan qaybaha kala duwan ee bulshada iyo mas-uuliyiin kale ayaana goobjoog ka ahaa xarig jarka guddoomiye madaale uu ku sameeyey waddadan qaar ka mida odayaasha deegaanka iyo sidoo kale guddoomiyaha degmada hodan ee gobolka banaadir oo uu heliyo guddoomiye ku-xigeenka howlaha guud ee gobolka banaadir ayaa sheegay in waddadan ay tahay mid muhiim u ah isku socodka bulshada degmada waddadan magaceeda cabdulaahi ciise maxamuud ayaa loo bixiyey waa waddooyin badan oo isdaba jooga oo degmada hodan ay maaragta waddo ee ganacsatada iyo deegaanka waa iska kaashadeen waana ku mahadsan yihiin ee dowladduna iyo gobolka bare saabko aad iyo aad markii la furaayey halkan waddadan la bilaabayey goobtaanuu ka furay guddoomiyaha gobolku waana ku mahadsan yahay maantana goobtaanuu ku ebyahayaa mudana guddoomiye kusoo dhawow saakay mar kale een, halkan oo ahayd meeshii aad noo aad noo dhagax dhigtay ayaa maanta haddana noo xarig jaraysaa waxayna noo tahay fursad runtii lagu faani karo oo aad noo siisa inaan shaqadan qabanno waana kaaga mahad celinaynaa waddadan waxaa loogu magac daray halgamaa cabdulaahi ciise maxamuud oo ah halgamaagii xornimadii soomaaliya qayb weyn ka qaatay waddooyinka noocaana iyo een, magaaladan magacyadeedii hore in dib loo cusboonaysiiyo ayayna ka tahay waana fi- mudane guddoomiye waxaa maanta farxad inoo ah inaan u joogno munaasabaddan xaraq jirka ah hore uu dhagax dhigtay Een, waqtiga aad uu u kooban yahay waxaan rabaa keliya laba arrimood inaan dul istaago arrinka een, odayga ganacsatada ah uu soo jeediyey oo ah soolarka mudane guddoomiye een, annagoo tixgelinayno een, adeegyada guud aan magaalada ka hayno oo ah in la naleeyo taasoo ahayd amarkaaga waddadan hotel amiira ka baxda ilaa iyo tan meesha waanta gaarayso waa nalaynay waddadan hadda horteena marayso iyo waddooyin ku xeran oo dhanna waa nalaysan yihiin kuwan hadda hadduu aabi qadar ay codsadeenna insha allahu tacaala qorshe ku jiraan idana waan fulinaynaa si dhaqsa hadduu aabi qadaro
gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho yuusuf xuseen jimcaale madaali ayaa sheegay in isku tashi bulsho lagu hirgeliyey wadadan islamarkaana maamulka gobolka uu garab taagan yahay cid kasta oo isku tashi wax ku samaysanaysa intaasi kadib waxa uu sheegay in wixii hadda ka dambeeyey wadadan loogu magacdaray halgamaa cabdulaahi ciise maxamuud biyo waxaa la yidhi meesha godan ay isugu yimaadaan horumar iyo dhaqaalena hodana isugu timid marka waddadaani ka baxdo wasaaradda arrimaha dibadda horteeda ee aado halka iyo tarbuunka oy dhisteen bulshada soomaaliyeed waxaan leeyahay maanta laga bilaabo waxaa la yidhahdaa waddada cabdulaahi ciise waxaan raadinaynaa waxay tahay cid wax dhisanayso oo wax loo dhammaystiraayo marka ciddii wax qabsatay garbaheedan aan- aan nahay kelmaddii kaftakaado yidhi xaggaa lagugu tumaana dadka xagga joogna waxay leeyihiin hodan uu soo dhaafi laaya madaali
munaasabad lagu xuseeyey maalinta caalamiga ee naafada adduunka ayaa lagu qabtay magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya abshir cabdulaahi aamiin ayaa warbixinta warkaa inoo haya munaasabad lagu xuseeyey maalinka caalamiga ee dadka naafada ayaa lagu qabtay magaalada muqdisho sanad walba xilligan oo kale ayaa la xusaa maalinkan waxaana qabsoomidiisa maalinkan gacan ka geystay hay-adda humanity and inclusion oo loo yaqaano h i xuska ayaa waxaa ka soo qayb galay qaybaha kala duwan ee naafada madaxda hay-adaha taageera dadka baahiyaha gaarka qaba hay-adaha aan dowliga ahayn iyo dadka naafada ah goobta ayaa laga jeediyey khudbado kala duwan iyadoo la muujiyey weyneynta maalinkan iyo baahiyaha haysta dadka qaba baahiyaha gaarka ah maamulada dugsiyada ee wax lagu baro ardayda qaba baahiyaha gaarka ah hay-adaha taageera dadka naafada ah iyo arday ayaa ka hadlay munaasabadda iyaga oo ka sheekeeyey nolosha dadka naafada ah oy dadku leeyihin sharci naafa haddii la helo jaa eh, ma- ma- ma ku dhammaatayo meeshii aan rabnay ma gaarnay maya geeddugu tariinku waa socdaa waag aan inka dabageeyo En, c r b d ga waxau dhigaa in maarata dhaqangelin lagu sameeyo hay-adaha ay qusayso in maarata ii sheeg dhaqangelin la sameeyo ilaa hadda arintaas dhaqangelin laguma samayno hay-adihii intay isu yimideen qof walba qorshaha meesha ay ka leedaha ma qaadan ha kugu- ha kugu diilile dhaqangelin hadday jirto hadda hool ma ku jirtiin hoolkaas raam la-aanan ku soo galna jaranjar qofka wiiljarka maxaa u dabara guriganba lama dhisi karo ilaa laga helo sharci maarata ii sheeg c r b d gaas in maarata qaybta bildinka ku jirta qodob ku jira ilaa uu ka dhaqan geliyo sharciga maba lo- maarata ii sheeg ma guriganba ansax maba ahaan lahayn dhismihiisu taasu waxay taha marka waxaad kala karan kartiin qaybta waxbarashada qaybta caafimaadka dad badanoo naafo ah oo waxaa jira haddii wax yaroo loo sameey lahaay in ay maarata hagaagi lahaayeen macadkii caafimaadka ee qaybtii jirdhiiska ma shaqeeyayo shaqo fiican ma hayo taasi waxay keentay in laga yaabo gobollada laga soo aado maarata ii sheeg hal shaqo loo soo aado marka waxaan leenahay shaqada geedigu waa socoyaa sharciga ma la saxiixa haa dhaqangelinuu rabaa maanta waa maalin aad iyo aad u weyn oo door weyn wax walba ee maaragtay noga mudan oo saddexda december oo maalintii naafada caalamka ah oo adduunka aan la wadaagno haddana aan dareemayno caalamka in maaragtay soomaaliya ay two behind ay yihiin laakiin mar walbaba maaragtay ay h i-na door weyn ka qaadanayso in dadka maaragtay la tababaro wax walba maaragtay awareness-koodii la kiciyo wax walba la sameeyo marka waxa waaye aad iyo aad ayaan maanta ugu faraxsannahay haddii aan nahay dadka dhallinyarada dadka gaar ahaan maaragtay dhallinyarada leadershipka muddo dheer waxaan kusoo soconay sharci la-aan hadda maalintii shalaytaada oo sharciga oo madaxweyne oo saxeeyo oo dhaqan galay xaqi boqolkiiba boqol ma helina waa maya sababtoo ah sharciga naftigiisa ma aha mid soconaya laakiin dadka la rabo inay ka shaqaysiiyaan amaba ay dhaqan geliyaan waa isla anaga lehed dadka shalay usoo halgamay iyo dadka meel dhex ugaaga soo biiray iyo dadka hedeertaan ayaga naftigooda xuquuqda ee dadka naafada ah in ay een, heer gaarsiiyaan dad u u diyaarsan intaba een, in ay hirgeliyaan amaba dhaqan geliyaan sharcigan ayaa loo baahan yahay waxaan ku faraxsanahay oo hambalyo iyo bogaad inaan u dirayaa dhammaan eh, somali disability meel kasta ay joogaan waxaan leeyahay halkaa ha kasii wadaan runtii waa dad aan la yaraysan karin waa dad kartidooda iyo maxaa la dhahay firfircoonaantoodaba dhammaan een, ay u dheertaa wax kasta anagoo ilmo ah bay indhuhu ibir yidhaahdeene ummaddii dhan baa tashatay arrin waxay ula ekoonaatay aqalada inaan dhex joogno ay nagu ilaalshaane anna erayadaa waan maqloo kama agdheereene urkutaal inay tahay baan idin ogeysiine ogolaada inta nuufiyow inaan adeegsano gabigaan gabigaan waxuu qiimihiisa yahay inay bulshada ogolaato inta nuufiyow inaan adeegsano haddaan in weyn inta kalen adeegsan karnaa madaxa u doodaha dadka naafada maxamed jin hangar oo goobta ka hadlay ayaa si qoto dheer ugu sheekeeyey xaaladda dadka baahiyaha gaarka qaba isagoo oo sidoo kale ka hadlay xuska maalinkan So today, uh, the International Day of Person with Disability, it's also have a theme. The theme is more about amplifying the leadership of person with disability for inclusive and sustainable development.
maanta sidoo kale maadaama ay tahay maalinta caalamiga ee adduunka ah halkudhigeenu wuxuu yahay amplifying the leadership of person with disabilities for inclusive and sustainable development oo micnaheedu tahay in sare loo qaado xagga micnaha mataqaana ii sheeg in qayb ka noqdaan dadka madaxda ah een, oo dadka aragga mis- eh, dadka naafada ah ay qayb uga noqdaan wax kastoo micnaha mataqaana yani horumarineed ee mustaqbalka ah ee dadka naafada inay qayb ka ahaadaan On this uh, day of International Day of Person with Disability, we, we are committing uh, five things we all need to commit. Only five things. So the first thing is promoting the leadership of person with disability in all area of life.
Een, maalintan caalamiga anagoo uga faa'iidaysanayno waxaa la rabaa inaan shan shay aan micnaha mataqaana aan go-aan isla qaadano Een, midda koowaad oo ah inaan sare u qaadno hoggaanka micnaha dadka naafada ee hoggaamineed ee si micnaha mataqaana iyaga bulshada ay qayb uga noqon lahaayeen ama hoggaamiyaasha ay qayb uga noqon lahaayeen
Second, including the person with disability in all aspect of society, for example, in education, in health, and sport, and uh, social uh, life, in the community events. Everywhere we need to include the person with disability in all area, in all sphere, in all program, in all initiative.
Een, sidoo kale inaan micnaha mataqaana dadka naafada ay qayb ka noqdaan adeegyada kala duwan ee la bixinayo sida kan waxbarashada markay noqoto een, sida kan caafimaadka sida ciyaaraha sidoo kale wax kasta oo adeeg oo la bixinayo inay qayb ka noqdaan waa in micnaha mataqaana iyadana aan hoos ka xariiqnaa oo dadaalkeeda aan bilaabnaa maanta iyo waxa ay kaga dhigan tahay ayaa waxaa ka hadlay qaar ka mid ah dadka naafada ah Een, maanta ma- waa maalintii caalamiga ah oo naafada dadka naafada ah maanta waa maalin aad iyo aad noogu weyn haddaan nahay naafada soomaaliyeed adduunka waxaa waaye halbeega amasena halkudhigga adduunka waxaa waaye maanta in ka qaybgalka ee, na- naafada ee, na- dadka naafada hoggaanka runtii annaga waxaan jecelnahay soomaali haddaan nahay wax badan waa nala soo hogaamiya haddaanay naafo ina annaga tookada annaga aan hogaamina miisaska ho- hogaami- hoggaanka lagu go'aaminaa go'aamada ina annaga aan u horayno oo annaga aan samayno caqabadaha aan wajahno waxaa ka mid ah wax kasta inay noola go'aamiya wax kasta in noola maaragtay go'aankooda noola sameeya annaga maaragtay xagga caqabadaha noogu weyn waxaa waay go'aan la'aan in go'aankeena un dad iska qaata oo maaragtay annaga na matalan inaan go- waxaan jecelnahay go'aanka inaan annaga lahaano waxaan leeyahay maanta waa maalin nagu weyn waa maalinta een, saddexda disembar waa maalinta naafada adduunka horta hambali ayaan leeyahay midda kaleeto oo halkan oo haddana farxad noosii ah waa maalin kale oo ka qurux badan saddexdii disembar ee hore oo madaxweynaha iyo inoo ansixiyeen sharcigii naafada oon filaayo inaan asxaab badan ama dad badan oon maxkamada ku keeni doono oo xuquuqdeeni ku tuntay Shaq- dad badan oo waxbartay oo oo naafo ahn ay shaqooyin ku heli doonaan ay ka heli doonaan in dadkii hay-adihii ew noo diidaya ama dadkii eh, ganacsatadii noo diidaya shaqada maalintayba maalinta farxada dareemi waxaa u baahana waxbarasho gaari aan ku socdo waxaan ku faraxsanaa maalinta caalamiga ee dadka naafada ah dhammaan waa wada faraxsannahay sanad weliba sanad weliba waxaan ku faraxsannahay inuu sanadkan maalintan oo kaleeto inay dhacdo dhammaan dadka naafadana waa u hambalyeynaya waana ku faraxsannahay
dowladda soomaaliya ayaa amar ku soo rogtay darawallada kaxeeya mootada faykoonka iyo gawaarida xamuulka qaada ee ka dhex shaqeeya magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya mar kale warbixinta warkaan waxaa muqdisho inooga soo dirtay waryahayga safiyo cusmaan shir jaraa'id oo ay si wada jir ay u qabteen agaasimaha guud ee wasaaradda gaadiidka iyo duulista xukuumadda federaalk soomaaliya iyo taliyaha qeybta guud ee taraafikada gobolka banaadir ayaa laga soo saaray amaro waaweyn kuwa oo la doonayo inay qaataan darawallada kaxeeya mootooyinka feekoonnada iyo gawaarida waaweyn ee xamuulka qaada amarada waxaa ka mid ahaa in maanta laga bilaabo la joojiyey mootada labalgooleyda in lagu kaxeeyo warqad wadamarisa iyadoo darawalka mootada fekonta laga doonayo inuu qaato leysinka darawalnimo in mootada aan lagu raaci karin laba qof ka badan iyadoo gaadiidka xamuulka ah digniin loo diray waxaana warbaahinta la hadlay agaasimaha guud ee wasaaradda gaadiidka iyo dulista hawada xukuumadda federaalk soomaaliya waxaa la farayaa dhammaan wadayaasha gaadiidka mootolabalugleyda ah motorcycle in ay qaataan laysanka ama ruqsadda darawalnimo ee wadista gaadiidka mootada haddaba wixii maanta ka dambeeya maanta oo ay taariikhdu tahay saddexiyo toban saddexda bisha labiyo tobanaad laba kun iyo labaatan iyo afar wixii ka dambeeya lama kaxayn karo nuuc kasta oo mooto ah iyadoo aan loo haysan ruqsad darawalnimo b waxaa la joojiyey in mootolabalugleyda lagu kaxeeyo warqadda wadamarista iyadoo darawalka mootolabalugleyda uu qaadan karo keliya leysanka darawalnimo oo ay bixiso wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada mootolabalugleyda laguma raaci karo in ka badan laba qofood lamana kaxayn karo iyadoo wadaha mootada uusan haysanin koofida difaaca madaxa ayadoo haysanin lama kaxin karo taliyaha qeybta guud ee taraafikada gobolka banaadir ayaa sheegay gabagabadii inay u hogaansami doonaan amaradan ay soo saartay wasaaradda gaadiidka isaga oo sheegay in dhibaatooyin badan lagu qabo gawaarida xamuulka qaada noogu dambeeyey wuxuu lamid ahaay qarxyadii dhacay magaalada ka dhacay markaad fiiriso dhimashadiisa ilaa shan dhimashaa ka dhalatay iyo dhaawac la eg marka looma dulqaadan karo waxyaabaha soo kiciyay wasaaradda waxaa ka mid ah shiralkaasi dhacay kii ka dhacay muxuu ahay dhowr bilood ka hor ka dhacay jubbo oo asaguna dadku baawar dhan dadka saarna ay ku la-deen dhammaan iyo xitaa waddooyinka jaamka gawaarida muxuu ahay sababa ee dekedda markay ka baxaan umalyisidba bannaanka igu bixi inay tahay bannaanka mar hadda uu soo bixi kadib bannaanka iska iyaga dhammaan ay furfuran yihiin marka waxaasoo dhan waxaa laga baaqsan doonaa in gaari dekeda ka soo baxay ama shaqo loo soo wato oo waddo dhexda oo fariisto
hay-adda maaraynta musiibooyinka qaranka ayaa shixnad gargaar ah oo ka kooban raashin iyo deeq daawo ah ku wareejisay agaasimaha isbitaalka magaalada jowhar cumar yuusuf ayaa warbixinta warkan muqdisho inooga soo diray hay-adda maaraynta musiibooyinka qaran ee sodma ayaa maanta shixnad gargaar ah oo ka kooban qeybaha kala duwan ee raashinka iyo deeq daawo ah waxa ay ku wareejisay agaasimaha isbitaalka magaalada jowhar ee xarunta dowlad goboleedka hirshabelle deeqdan raashinka iyo dawada ka kooban ayaa hay-adda sodma waxay ku garab istaagaysaa isbitaalka jowhar waxaana gurmadkan loogu talagalay in la gaarsiiyo bukaanada lagu dabiibo isbitaalkaasi munaasabad kooban oo ka dhacday baqaarka sodma ayaa deeqdan lagula wareejiyey agaasimaha isbitaalka jowhar waxaana goobjoog ka ahaa xafladan agaasimaha waaxda gargaarka ee sodma sahro cali yuusuf iyo agaasimaha caafimaadka sodma dr cabdulaahi muuse axmed waxaa halkan raashida sidaa u jeedaan taagan gaari raashina oo sida raashin iyo daawo iskugu jira toddoba boqol oo kartoon iyo lix iyo toban kartoon oo daawo ah oo ay hay-adda maaraynta masiibooyinka qaranka ay maanta ku wareejinayso agaasimaha guud ee isbitaalka degmada jowahar dotoresa ramla ay ugu tala gashay bukaanka isbitaalka ku jira in lagu dabiibo oo la gaarsiiyo mar kasta hay-adda maaraynta masiibooyinku agaasime waxay diyaar ula tahay isbitaalka jowhar oo ay ognahay xogtiisa iyo xaaladiisa aan ka warhayno in wixii karaankeena ah oo agab ah oo aan gaarsiin karno haddii alla idmo inaan gaarsiinayno maantana kow nooma ah waxaan degmada jowhar aan wax u dirayno waxaa barnaamijka daawadan lasoo gaarsiiyo hay-adda u keenay agaasimaha waaxda caafimaadka doctor fanax waxaan dareemayaa daawadaas uu noo keenay doctor fanax in ay ka qayb noqon doonto baahiyaha isbitaalka een, ka jira waxaan rajaynaynaa maalmaha iyo bilaha soo socda daawo intaan ka tiro badan inaan isbitaalka soo gaarsiiyo runtii halkan waxaan ka diraynaa shixnado maxaa la yidhaahdaa eh, daawooyin iyo maxaa la yidhahdaa raashin oo runtii maxaa la yidhahdaa lagu caawin doono eh, shaqaalaha iyo maxaa la yidhaahdaa eh, iyo bukaanada usoo shaqo doonta ama usoo adeeg doonta isbitaalka jowhar oo runtii ah isbitaal referal ah oo dhammaan deegaanada gobolka shabeellada dhexe dadkiisu ay maaragtay ay u imaanayaan Eh, runtii arrintaas ayaa maaragtay hogaanka sare hay-adda uu ugu horreeya gudoomiye maxamuud macalin cabdulle aad iyo aad u taabatay in isbitaalkii maaragtay daawadiisii ay gabaabsi noqotay Eh, taa ayuu maaragtay gudoomiyaha eh, awa- amar nagu siiyey inaan maxaa la yidhahdaa eh, isbitaalkaas aan u helno eh, maxaa la yidhahdaa daawo runtii waxaan halkan ku faraxsannahay in daawada isbitaalka aan aan maaragtay eh, ku wareejinay ay ay maaragtay kofar garayn karto ilaa muddo laba bilood ugu yaraan oo aan rajaynayno in mujtamaca soomaaliyeed ee deegaanadaas ku dhaqan oo ay ugu horeeyaan hooyada iyo dhallaanka iyo maxaa la yidhahdaa dadka waayeelka ama dadka jilicsan in maxaa la yidhahdaa lagu caawin doono runtii waxaan aad iyo aad uga mahad celinaynaa Eh, maxaa la yidhaahdaa en, sida ay isku xilqaantay agaasimaha isbitaalka oo maaragtay cabashadeeda eh, na soo gaarsiisay Eh, waxaan rajaynaynaa inaysan noqon markii koowaad oo aan taageerno isbitaalka waxaan rajaynaynaa mashaariic iyo barnaamijyo kale inaan u helno agaasimaha guud ee isbitaalka magaalada jowhar raxmo cabdiraxmaan ayaa dhankeeda ka mahad celisay deeqdan ka timid hay-adda sodma waxaan u mahadcelinayaa agaasimaha waaxda gargaarka ee hay-adda maareynta musiibooyinka iyo gargaarka degdega ah gudoomiyaha gudoomiyaha hay-adda agaasimaha waaxda caafimaadka doctor fanax waa u mahadcelinayaa gargaarka ay ka geysteen ama ay gaarsiiyeen isbitaalka gobolka ee jowhar anigoo ah agaasimaha guud ee isbitaalka waxaan mahadcelin ballaaran u gudbinayaa dhammaan maamulka iyo howlwadeennada hay-adda uu ugu horeeyo guddoomiyaha iyo agaasimayaashiisa waxaa hadda ila taagan agaasime sahra oo run ahaantii si aada ugu damqatay baahida ka jirta isbitaalka iskuna dayday inay nagala shaqayso sidoo kale doctor fanax oo asagana gacan ka geystay sidii daawo lagu keeni lahaa isbitaalka maadaama daawo la-aan ay ka jirto xaalad adag oo gaaban oo ku jiro run ahaantii agasim waa idinkaga mahadcelinayaa sidoo kale waxaan xoog ugu mahadcelinaynaa anigoo ku hadlaayo magaca shaqaalaha isbitaalka guud ee jowhar munaasabad lagu xuseeyey maalinta naafada adduunka ayaa lagu qabtay degmada luuq ee gobolka gedo maxamed kaafi ayaa warbixinta warkan inooga soo diray degmada luuq ee gobolka gedo iyadoo maanta ay ku beegan tahay maalinta naafada adduunka ayaa waxaa degmada luuq lagu qabtay munaasabad lagu xuseeyey xuska maalinta naafada adduunka oo ay ka soo qaybgaleen qaybaha kala duwan ee bulshada gaar ahaan dadka baahyaha gaarka qaba maamulka degmada luuq iyo mas-uuliyiin kale ugu horeyn waxaa munaasabada ka hadlay madaxa arrimaha bulshada maamulka degmada luuqa cabdicasiis sugow salaad iskuduwaha wasaaradda gargaarka maareynta iyo masiibooyinka gobolka gadow maxamed xasan madaxa hay-adda lidersom iyo qaar ka mid a dadka baahiyaha gaarka qaba kuwaas oo si wadajira uga hadlay muhiimadda ay u leedahay bulshada maalintan
maanta waa maalinka naafada iyo sarqaadista ee halkudhida ay oraada sanad walba meel bay taagan tahay dadku naafada waa dadka bulshada ugu liita bulshada rayidka ah waa dad mar walba u nugul ee colaadaha iyo dhibaatooyinka qaar ay masiibo rabbi ku timaaday iyo qaar ay u geysatay daruufihii dalka soomaaliyeed soo maray inay u naafoowaan waxaan aaminsanahay annagoo mar walba sameynayna marka tayo qaadista hay-adda lidsom oo u mahadcelinayaa waa meesha ugu nugul oo lafdhabarka ah bulshada waayo qofka naafada ah iyo qofka lixdiisa lixaad qaba labadaba inay wax warsaman yihiin ay seeg yihiin inay caafimaadka wax ku leeyihiin waxbarashada wax ku leeyihiin wax walba oo service oo ummadan ay helayso lixda lixaad qofka qaba qofka naafadan inuu heli kara hadduu hogaamiye inuu hogaamiyaha dhinac ka noqon kara madaxweyney noqon karaan prime minister noqon kartaa waayo dadku naafadu waa dadka u nugul wax walba oo dhib oo dhacay waa inaan u mahadceliyo hay-adda lidisom oo soo qabaqaabisay xalfadan quruxda badan oo ah maalinta xuska naafada adduunka runtii marka laga hadlayo maalintan ama dadka baahiyaha qaba baahiyaha gaarka qabo waa maalin mudan in la weyneeyo dadka baahiyaha qabana la tixgeliyo marka jubbaland laga hadlayo ama gobolka gabowe marka laga hadlayo waxaad moodaa dadka baahiyaha ga- baahiyaha gaarka qaba inaysan helin mudnaanta ay lahayn Eh, runtii waa nasiib daro markii laga hadlayo dadka farnaniboolka ama dadka nugul eh, waa dadka mudan dadka baahiyaha gaarka qaba Eh, in markasta la tixgeliyo eh, oo il gaara lagu eego Eh, waxaa rabaa marka gobol gabowe marka laga hadlayo eh, saa ognahayba hadda ma jiro eh, dadka baahiyaha gaarka qaba meelay ay waxbarasho u aadaan iskuul waxbarasho ma jirto waayo qof markuu indhoolo yahay ama dhagoolo yahay waxaa looga talagaray eh, iskuulo gaara oo dadka lagu waxbaro Eh, nii sheega waxaan umalaynaya xamar baa ka jirta laakiin eh, gobolka gudo hadda eh, meelay ku taallo ma jirto Eh, arrintaas waa arrin eh, mudan in loo istaago Eh, sidii loo heli lahaa iskuul ama goob waxbarasho oo dadka baahiyaha ga- gaarka qabo eh, ay ku waxbaran lahaayeen beerayn haydanidasa waa hay-ad u ololaysa ama advokaysi u samaysa dadka naafada ee ku nool dalka soomaaliya maanta waxay ku beegan tahay saddexda bisha disembar sanadka labada kun labaatan iyo afarta waa maalinta xuska dadka naafada ah sanad walba waxaa jira halkudhig ama waxaa loo yaqaana diin oo ma aragtaayo lagu maamuuso maalinta xuska dadka naafada caalamka sanadkan waxaa lagu maamuusayaa in micnaha dadka naafada ah laga qaybgeliyo hogaanka inay leadershipka wax ku yeeshaan Eh, waana arrin aad u muhiim ah tusaale ahaan gobolka waxaa ka jiro ururada haweenka ka jiro ururada dhalinyarada ka jiro Eh, dhammaan waxay leeyihiin representative cid u taagan oo xaquuqdooda ka hadashay ku leeyihiin Eh, ujeedka ugu weyn marka annaga hadda asaliida soomaaliya nahay waxaa waaye in dadka naafada ee soomaaliya ku nool inay helaan xaquuqdooda marku marku horeysa maalintan aad baan usoo dhaweynayaa qaaliga aadaan usoo dhaweynayaa waxaa weeye lidsom oo aad baan ugu mahad celinayaa waxaa waaye barnaamijka ay mataqaanaa ay sameeyeen oo mataqaanaa een ay isku soo aruuriyeen naafada aad baan ugu mahad celinayaa waa maalin aad noogu dheer horta intaana waxaan mataqaanaa u sheegayaa in mataqaana naafada horta waa dad aad u jilicsan maanta waa maalintii naafada adduunka een, oo caalamka oo dhan inaga marka soomaaliya waxaa weeyaan dhibaatooyin mataqaanaa oo naafada in ani haddaan kula hadlay labada kun iyo afartii ee, bishii afraad shanteedii aad dhibkaan igu dhacay een, marka een, wa- dadka waad ogaan kartaa haddana mid baa iga dambeeya toddobaadina hadda ay ku dhaceen marka waxaa weeyaan waxaa weeye inaan mataqaanaa saan oo kale loo soo dhaweeyo oo maaragtay lala ogaado horyaalnimaduna laba mid weeye mid uurka hooyo aad kala timaado iyo mid deegaanka aad ku nooshahay ama sabadaad joogto aad kala kulanto sabadaas ay keeni karto xabad inay kugu dhacdo inaad waxyaaba oo shaqaashid aad ku gasho waxyaabo badan marka waxaan aada u sharaf ugu jeedinayaa dadkii soo abaabulay madaxda degmada luqganaane iyo mas-uuliyiinta gargaarka iyo daryeelidda ciyaanada soomaaliya inteeda kale inkastoo luuqan usoo gaarday soo gaadhayna ay aada ugu yareen hambalyo jeedinayaa in garabkeena yahay gaaran dhiibaan ilaahay naga siiyo sheegay maalinta naafada adduunka kow nooma ahan laakiin annaga kow inoo too degmadana weli lagama xusin laakiin dad waxaa jira xamaaranayo oo maxaa la yidhahdaa ee, dabada ku shaqeeyo maamulka degmada qayr allaha siiyo waana siiyaa waxaan ugu tagna annaga waana na wanaajiyaa nama cayriyo nama kontrolo annagana dib baan isugu noqonnaay maamul baan leenahay administration baan leenahay horta curyaan ilaahay waa curyaan ka dhigay qof bilaadoo curyaan ka dhigay ma laha qof xabadi ku dhacday waa curyaan qof xaggiisa ilaahay rabbigiisa xaggiisa maxaan ku dhahay curyaanka waa curyaan marka ilaahay waxaan ka baryay curyaannimada inaan ilaahay laga baryay inaan ilaahay laga baryay waxa waxa weeye hadaad curyaan tahay wax waa qabsan kartaa aniga curyaan baa lug baa hadda ka jabana hase ahaatee dukaan baan leh wax baan qabsadaa qofaan waxba qabsanin hadda fi aniga mid iga yaro hadda aabbihi hooyaa isla waxba ma qabsan karto waa curyaan markaan runta kuu sheego wax daryeela iyo wax dundaga haysatana mala ha ahaato wax kastaba ahaato waayeel baa jooga walaal baa jooga curyaan waxaa jira waayeelnimo ku curyaamay naafo ilaahay bay leedahay wax ay u baahneen oo inaga abuurtana malaha waxbarashaday u baahan tahay mas-uulkay u baahan tahay shaqaday u baahan tahay
markii hadda burbur uu dhacay oo dagaalaha sokeeye ay dhaceen ama dagaalihii horeba ay dhaceen dadkii ku burburay oo ku rafaaday waa dad wada mas-uuliyiin bay ahaayeen waxa lugaha go-an waxa maxooga jaban waxa madaxa fayuuska qabo dhammaan waxaa waaye dadkii hore usoo shaqeeyey waay
maxmed kaaf aadan bashaar kaaf u k weerar dhimasho iyo dhaawac geysta ayaa lagu qaaday mas-uuliyiin ka tirsan degmada weerar dhimasho iyo dhaawac geysta ayaa lagu qaaday mas-uuliyiin ka tirsan degmada daarusalaan ee gobolka banaadir axmed maxamed ibraahin ayaa warbixinta warkan muqdisho inooga soo diray wararka ka imaanaya degmada hurwaa ee gobolka banaadir ayaa waxay sheegayaan in ku xufaysan ay maanta degmada hurwaa gaar ahaan ex control balcad ay ku weerareen gudoomiye ku-xogeenka iyo arrimaha bulshada ee degmada daarusalaam ee gobolka banaadir goore maxamed xirsi gudoomiyaha ayaa waxa uu ku sugnaa farmasi ku yaala ex control halkaasi ay ku weerareen kooxdaasi kooxda ayaa la sheegay in dhaawaca gudoomiyaha kadib ay dileen milkiilaha farmasiga uu joogay gudoomiyaha islamarkaana waxa ay qaateen islamarkaana waxa ay qaateen qori iyo weliba gaari uu lahaa gudoomiyaha wararka qaar waxay intaa ku dariyaan in askariga ilaalada u ahaa gudoomiyaha markuu falkan dhaca kadib uu goobta ka baxsaday islamarkaana uu ka cararay ciidamada ammaanka ayaa gudooba halkaasi gaaray waxayna halkaa ka bilaabeen baaritaano la xiriira cidda ka dambaysa falkaasi siday kusoo qaban lahaayeen ha yeeshee ma aysan suurtagelin inay gacanta kusoo dhigaan xarunta damba baarista ee si ay dhiida ee booliiska soomaaliya ayaa la geeyey milkiilaha farmasiga la dilay islamarkaana gudoomiyaha waxaa la geeyey mid ka mid a isbitaalada ku yaala magaalada caasimada ee muqdisho halkaasoo xaaladiisa caafimaad lagu dabiibayo goobta falkan ka dhacay ee ex control balcad ayaa waxaa buuxo dhaafiyay ciidamo fara badan kuwaasoo halkaasi iminka sugaya amnigooda islamarkaana baaritaanada lagu baadagoobayo dadka falkaasi ka dambeeyey halkaasi ka wadaya ma jir waxwar ah oo ka soo baxay laamaha ammaanka dalka iyo weliba maamulka degmada hurwaa ee ku aadan falkan dhacay hayeshee dadka deegaanka ayaa cabsi ka muujiyey falkan halkaasi ka dhacay maadaama maalin cad gudoomiye ku-xogeenka iyo arrimaha bulshada ee degmada daarusalaam lagu dhaawacay farmasi ku yaala ex control balcad intaa dhegeystayaal waxaa noogu dhan warkii habeenay raadiyaha cadaado waxaa warka si wada jiro inala socodsiinaya anigoo ashar maarka maxamed maxamuud iyo layla cabdulqaadir intaan warkaan warka xiga ku kulmi doono waxaan idiga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu